bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaab اlcilal lilimaam abi ciisa الtirmidiy raximah اllahu tacaala ee ka mid ahaa kitaabu اljaamic اlkabiir qala alimaamu abu ciisa wasamictu axmed bna alxasan yaquulu kuna cinda axmed bni xambal alimaamu abu ciisa wuxuu yidhi axmed bnu lxasan ayaa waxaan ka maqlay axmed bnu lxasan ibni junaydib yaquulu isagoo dhahaya kunaa waxaan ahayn cinda axmed bni xambal axmed agtiisa fadakaruu waxay sheegeen man tajibu calayhi ljumcatu jumcada qofka ay ku waajibayso fadakara fiihi wuxuu sheegay dhexdiisa uu ku sheegay can bacdi ahli lcilmi uu ka sheegay min ataabiciina iyo wageyrihim ayuuayuu ka sheegay mas'alada waxay ka qabaan faqultu waxaan idhi fiihi can الnabiyi sal ll slam xadiidun mas'aladan yacnii intay jumcada qofka ay jumcada ku waajibayso xadiid ayaa ku sugan nebiga laga warinaya sal ll cl slam faqaala wuxuu yidhi imaam axmed can الnabiyi sal ll cl slam nebiga laga warinaya qultu nacam haah baan idhi qaala xadaanaa xajaaj bnu nusayr qaala xadaana almucaariku bnu cabaadin can cabdillaahi bni saciidin almaqburiy can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal ll slam aljumcaةu calىa man aawaahu اlleylu ilى ahlihi jumcada waxay ku waajibaysaa qofka habeenka gurigiisa gaari karo markuu tukado jumcada ee uu laabto ee gurigiisa habeenkii ku hoyan karaba yacnii meel ou marka uu jumcada tukado kadib marka uu lugeeyo habeenkii gurigiisa uu gaari karo jumca waa uga waajibay qofkii degan ayb waana soo marnay xadiidkan kitaabkan kusoo marnay shan boqol iyo sideed buu ahaa raqamkii xadiidkiisa ayb qaala faqadiba axmed bnu xambal imaam axmed waa carooday wa qaala wuxuu yidhi istakfir rabbaka maratayni rabbigaa laba jeer dembi dhaaf ka weydiiso yacni xadiidkan dad ducafaa warinayaan waayo ma ansixin oo nebiga kama ansixin marka inaad warisaana ma aha ictimaad ahaan inaa u werisa ma aha marka rabbigaa istikfaar ka dalbo oo weydiiso qaala abu ciisa alimaamu tirmidi wuxuu yidhi inamaa facala haada sidaan ayuu sameeyey axmed bnu xambal liannahu maxaa yeeley lam yusadiq hada can اnabiyi sal ll ly slam nebiga xaggiisa xadiidkan kama rumaynin oo yacnii nebigu inuu ka ansaxay sidaas ma rumaysanin imaam axmed lidacfi isnaadihi sababtuna waxay tahay isnaadkiisa dacfi ku jiro liannahu lam yacrifhu can اnabiyi sal ll ly slam maxaa yeeley nebiga xaggiisa kama uunan aqoonsanin wاlxajaaju bnu nusayrin yudacafu fi اlxadiid xajaaj bnu nusayrna xadiidka waa lagu daciifiyaa wacabdullaahi bnu saciidin اlmaqburiyu dacafahu yaxya bnu saciidin اlqaطaan jiddan aad buu u daciifiyey fi lxadiidi yani wuxuu soo waday dabcan rijaasha markaa la jarxinayo imaam axmed markaa labada nin baa marka uu ka arkay sanadka qaala fakulu man ruwiya canhu qaaciduu hadda marka sameynaya imaamu tirmidi wuxuu yidhi fakulu man qof kastaa oo ruwiya canhu xadiidun xadiid laga warinayo xaggiisa mimanna ah yutahamu la tuhmaysanayo mutaham ah ow amase yudacafu ama la daciifiyo sababta waa maxay ligaflatihi qof iska dhoohan waayo oo aan aada wax u xifdinaynin mustaxdir aan ahayn wa kahrati khata'ihi iyo gefkiisa oo badan darteed yacnii loo daciifiyey walaa yucrafu aanan la ogeyn dalika alxadiidu xadiidkaas ilaa min xadiidihi maahane si kale aan loo aqoonin falaa yuxtaju bihi la xujaysan maayo yani khulaasadu waxay tahay wixii ay la tafarudaan qof mutahama ama qof yacnii daciif aho ligaflatihi wa kahrati khata'ihi loo daciifiyo meel kalena xadiidkaas aan laga ogeynoo qofka noocaasa uu la tafaruday mujaradu tafarudkaas ayaa cillo looga loo ayaa noqonayso oo xadiidkii marka aan loo xujaysanayn laakiin meeshan waa in la ogaado hada fi laxkaam waa axkaamta iyo wاlumuuri اlcilmiya caqiidada iyo axkaamta wixii ku saabsan waay amaa raqaa'iqda iyada culimada qaar badan waa ku tasaahulaan iyo tarkiibka iyo tarhiibka in badan marka waxay ruqseeyeen axaadiisu riqaaq in lagu wariyo iyadoo ay dad dacfi ku jiro ama isnaadka dacfi uu ku jiro ayb ibnu rajabna sidaas u tacliiqiyey meeshaan qaala waqad rawaa gayru waaxidin marka tafarudku waa cilo waxyaabaha marka a'imatulcilal ay wax ku cileeyaan tirmidi laftiisana u badan wuxuu mar ku cileynayaa raawiga dacfi ku jiro mar wuxuu ku cileynayaa tafarud mar wuxuu ku cileynayaa ikhtilaaf oo idiraab iyo wax lamida imaanaya ikhtilaaf aan markaas lakala rajixi karin ayuu ku cileynayaa ayb hababkaas yacni kala duduwanba u cileynayaa marna mukhaalafo wax ku cileynaya qaala waqad rawaa gayru waaxidin mid wax aan ahayn wuu wariyey min al a'imati a'imada ka mida can iducafaa'i dadka ducafaday ka wariyey ayuu ka wariyey wa bayanuu axwaalahum linnaasi xaalkoodana dadka ayuu u caddeeyey ayay u caddeeyeen meeshan marka wuxuu ka rabaa qaacidada musطalaxa ah ama xadiidiga ah ku jirtaa waxay tahay riwaayatu hiqati can rajulin laysa tawfiiqan lahu nin hiqo ah haddii uu ka wariyo qof macnaheedu maahan inuu tawfiiqinayo sababtoo wuxuu ku yidhi dad a'imo ah oo yacnii ayaa waxay ka wariyeen ducafo ayay wax ka wariyeen haddana waa caddeeyeen dacfigooda taa marka waxay ku tusaysaa bimujarad qof imaam ah inuu ka wariyo nin macnaheedu maahan inuu yahay ninkaasi imaamkaasi inuu ninkaa tawfiiqinayo ma aha haddii laakiin uu yidhaha ka waran imaamkaasi anigu cid aan hiqo ahayn kama wariyo maxaa la sameynayaa iyada lafteeda marka waxay u baahan tahay in la fiiriyo maxaa yeeley waxaa laga yaabaa in isaga tawhiiq uu u arko qofkaa hiqanimo inuu u arko kayruhuna uusan u arkayn waa dhici kartaa midda labaad ee kale ee meesha iman karta ama dhici kartaa waxay tahay ninkan laftiisa imaamka ah ee ninkan wax ka warinayo goormuu taxariga bilaabay ninkan imaamkaa xaalaadkiisu waa kala duwanaayeen mar cilmiga bilaabuu ku ahaa mar dhexdhexaaduu ku ahaa marna de jabal buu noqday ee ma isku mid baa laga dhigaa markuu jabalka noqday iyo markii uu yacni hore awalu ama bidaayatu qalabihi isku mid maa laga dhigayaa ma laga dhigi karo waxaa la yidhaahdaa imaam axmed ayaa imaam malik ayaa aada ugu dadaali jiray arrintaas oo markii la weydiiyey fulaan ka waran markaasuu yidhi hal ra-aytahu fii kutubi kutubteyda ma ku aragtay maya markii la yidhi wuxuu yidhi low kaana hiqatan la ra-aytahu fii kutubi hadduu hiqayaha kitaabadeydaa ku arki lahayd buuyi meeshaas marka sidaasoo ay tahay haddana imaam axmed waxaa la leeyahay imaam malik waxaa la leeyahay wixii beledkiisa ah aada u yaqaanay amaa dadka qurabada ah ee aan ahayn reer madiina mararka qaar imaam maalik waa u dhuuma jireen cabdulkariim aljazari baana ka mida waa ka warinaa imaam maalik waana daciif maca dalika waana daciif marka waxaa la yidhaha maalik marka aad baa loo ictimaadaa marka ay tahay ahlu beledkiisa amaa laakiin qurabada iyo marka uu wax ka sheego ama uu kitaabkiisa geliyo layska qaadan maayo waa in la fiiriyaa ayb marka wuxuu yidhi waqad rawaa gayru waaxidin min ala'imati can iducafaa'i wabayanuu axwaalahum linnaas hadday ducafo yihiin maxay u warinayaan uga warinayaan baxhi labaad waxay u warinayaan lilmacrifa inay ogaadaan bis ee inay wariyaan liriwaaya u warin maayaan marka laba shay bay kala tahay liriwaaya in loo wariyo iyo lilmacrifa in loo wariyo iyaga lilmacrifay u wari jireen yaxya bnu maciin ayaa waxaa la yidhi hebel baad ka warinaysaa ka waran marka xadiidtiisaad qoraysaa waa qorayaa buu yidhi si aan u ogaado waan qornay buu yidhi markaasaan tinaarka ku ridnay markaasaa waxaa nooga soo baxay buu yidhi muufo yani wuxuu ka wadaa riwaayaadkii markaan tii saxiixa ahayd iyo middii daciifkahayd labadaba aan wada qornay hadhow mid daciifa nalaguma qaldami mana lagu qaldi karo oo waa garanaynaa inaan nalagu qaldinaan u qornaa waay marka ayb qaala waakbaranii mxamed bnu qaala xadaanaa ibraahimu bnu cabdillaahi bni lmundir albaahiliy ayb qaala xadaanaa yacla bnu cubaydin qaala qaala lanaa sufyaan اthawriy itaqu lkalbiya kalbi ka dhowrsada faqiila lahu waxaa lagu yidhi fainaka tarwi canhu adiguba waa ka warisaaye qaala wuxuu yidhi ana acrifu sidqahu min kadibihi anigu runtiisa waa ka garanaa beentiisu tanna marka waa qowl mas'alada ku jira waayo oo ah mas'alatu riwaaya can ilmutahamiin qof mutaham ama laga warin karaa qo laba qowl buu keeni doonaa mid waa kan oo hadda uu ku tegay thawri kaana marka yani haddii raawigu uu kala garan karo runtiisa iyo beentiisa inuu ka wari karo qaala waakbaranii moxamed bnu ismaaciil qaala xadaanii yaxya bnu maciin qaala xadaanii cafaan can abi cawaanata qaala lamaa maata alxasanu lbasriyu marku dhintay ishtahaytu kalaamahu hadalkiisaan jeclaystay xikmadiisa fatatabactuhu waan raacraacay can asxaabi alxasan ardaydii xasan faataytu bihi abana bna abi cayaash ayaan ula imid faqara'ahu calaya korkayguu ku aqriyay kullahu dhammaan can ilxasani isagoo ka warinayo famaa astaxillu ma bannaysanaayo an arwiya canhu shay-an inaan wax ka wariyo ninkii marka wax badan buu hadalkii xasan oo sanadkii iyuu ii sheegay haddana hal riwaayo inaan ka wariyaa ma bannaysanayo qaala abuu ciisa waqad rawaa can abana bni abi cayaash gayru waaxidin min ala'imati baa ka wariyeen wain kaana fiihi min aldacfi waalgaflati haba ku sugnaato maa wasafahu abuu cawaanata wagayruhu wuxuu abuu cawaana geyrkiiba ay ku sifeeyeen falaa yuqtaru biriwaayati hiqaati can innaas marka ma lagu kadsoomaayo dadka hiqaadda ah inay dadka ay ka warinayaan maahan in lagu kadsoomaa liannahu maxaa yeelay yurwaa can ibni siriin ayaa waxaa laga warinayaa qaala inuu yidhi ina arajula qofka la yuxadidunii waa ii sheegayaa xadiid buu ii warinayaa famaa attahimuhu ma tuhmaysanayo walaakin attahimu man fawqahu isagan ii sheegaya ma tuhmaysanayo laakiin dadka ka koreeyo ayaan tuhmaysanayaa wqad rawaa غayru waaxidi can ibrahim النakhaciy can cabdالlahi bni mascuudi ana الnabiya sal ا l slm kaana yaqnutu fii witrihi qabla الrukuuc ibn mascuud marka in laga wariyay riwaayadan waa daciif haddana ayb qaala warawaa abanu bnu abi cayaash can ibrahim النakhaciy can calqamata can cabdillahi bni mascuud ana الnabiya sal ا l slm kaana yaqnutu fii witrihi qabla الrukuuc hakada rawaa sufyaan الthawriyu can abana bni abi cayaash warawaa bacduhm can abana bni abi cayaash bihada اlisnaadi naxwu hada wazaada fiihi qaala cabdullahi bni mascuud ahbaratnii ummii anahaa baatat cinda الnabiyi sal l slam ayay barisay fara-at الnabiya sal l slama ayay aragtay qanata fii witrihi qabla الrukuuc qaala abu ciisa waabanu bnu abi cayaash wain kana qad wusifa biاlcibaadati cibaadaba ha lagu tilmaamay iyo walijtihaadi fahada xaaluhu fi اlxadiid xaalkiisa xadiidku waa kaas waalqowmu qowmkuna kaanuu waxay ahaayeen asxaaba xifdin xifdi dadkeed asxaabteed ayay ahaayeen faruba rajulin waxaa la arkaa nin wain kaana saalixan qof iska suubanba ha ahaadee laa yuqiimu shahaadata markhaatida aan oogi karin walaa yaxfaduhaa aan xifdin karin fakullu man kaana mutahaman fi lxadiidi qof kasta oo ah xadiidka mid lagu tuhmaysto filkadibi been loogu tuhmaysto waa mid nooc ow amase kaana muqafalan qof muqafala ah yukhdi'u lkahiira wax badan gafaayo faladii faladii ikhtaarahu akharu ahli اlxadiid kay doorteen ahluxadiidka badankood min ala'imati anlaa yushtagala biriwaayati canhu inaan laysku shuqlinin in laga wariyo ninkaas alaa taraa ma arkaysidoo ana cabdاllahi bna almubaarak xadatha can qowmin min ahli اlcilmi buu ka wariyey falamaa tabayana lahu amruhum arrinkoodu markuu u caddaaday taraka riwaayata canhum inuu ka wariyaba waa ka tegey qowlka labaadee mas'alada ku jira waa kan kii koowaad muxuu ahaa in laga wari karo kii sufyaan qowlkaana cabdullahi bn lmubaarak inaanba laga warinin labadaas qowl baa ku jira middan uu leeyahay wain kaana saalixan laa yuqiimu shahaadata waa muqadamada muslim waxyaabaha uu ku sheego uu yidhi dadka saalixiinta wuxuu yidhi wax beenta ay ay uga socosho badan tahay korkooda ma jirto ayb lan tara الsaalixiina fi shayin akdaba minhum fi اlxadiid dadka saalixiintaa waxay xadiidka uga been badan yihiin maba jirta waaba saalixiin say xadiidka uga been sheegayaan wuxuu yidhi muslim yajri اlkadibu calىa alsinatihim walaa yatacamaduuna اlkadiba beenta carabkooday ku soconee iyaga uma qasdaayaan laakiin marka kaflada badan iyo ismoodsiintu waxay keenayda waxaan sidii ahayn inay si kale u dhahaan wax si ah inay si u dhahaan beenna sideeda waxaa la yidhaahdaa waaqica iyo hadalkaaga inuusi isdaboolin ayb labada qowle marka mas'alada ku jirta kaas ujeedkana waa sheegnay oo kuwa ka warinaya waxay uga warinayaan un lilmacrifa waxay u qorayaan lilmacrifa laa liriwaayati canhum riwaaye ahaan uma isticmaalayaan sidaasaa taas ay tahay qaala akhbaranii muusa bnu xizaam qaala samictu saalixa bna cabdillaahi yaquulu kunaa cinda abi muqaatilin isamarqandiy abaanu hore usoo sheegay haddana nin kalou sheegaya fajacala ayaa ninkaa agtiisaan ahayn fajacala wuxuu gudagalay yarwi can cawni bni abi shadaadin inuu ka warinayo ninkaa alaxaadiida atiwaal axaadiid dhaadheer allatii kaanat turwaa fii wasiyati luqmaan luqmaan dardaarankiisa lagu warinayo wa qatli saciid bni jubayr iyo saciid ibni jubayr sidii loo dilay dilkiisii wamaa ashbaha dalika wamaa ashbaha hadihi alaxaadiid iyo wixii axaadiidtaa la mid ah faqaala bnu akhin liabi muqaatil wiilow adeer u yahay oo walaalkii dhalay baa wuxuu ku yidhi yaa cam adeerkayow laa taqul ha dhihin xadahanaa fa innaka adiga lam tasmac hadihi alashyaaa ashyaadan ma maqlin adiga qaala yaa bunaya huwa kalaamun xasan ee wuxuu yidhi wiilkaygiio war fiican waay warkaan wax iska fiican waayo leehay yah laa taqul hadhihin xadahanaa hadalladana dadka qaar uma qorna waa min ziyaadaati bacdi nusakh ayb nusqadii uu ibnu rajab ictimaaday weliba waa ku yaallaa tan sharaxa uu u cuskaday ayb marka waxaa dareemaya qolooyinkan laftooda yani laba noocay isugu jiraan kuwa mutahamiina iyo kuwa kafladii ka badatay waxaa kaloo jiro qolo kale oo iyagoo dadkan saalixiinta ka mid ah oo yacni iyagu qabaan hadalku hadduu fiican yahayba in layska wari karo oo aynan dhib lahayn oo qoladaa iyagana waa kuwa ay dhahayaan dadka wadaaciinta asnaaftooda kuwa ugu xun kuwaas waay dadkiina xoogaa cibaado iyo wanaagay ka ka tuhmayaan ee iyagiina waxay bannaysanayaan beentaas oo waxay leeyihin naxnu nakdibu lahu laa calayhi isaga ku been abuuran mayna saan u been abuuranayn ayb ma arkinoo kuwa masaajidda inta ka istaago maanta dhan rasuulka saan uu yidhi rasuulkaa kan yidhi haddaad dheh maagto xoogaa u naseexeeyo war intaad taqaan sheeg waxaan kalena iska dhaaf inuu rasuulka yidhi ma hubtaa wuxuu ku qaadanayaa nin iska muran badan inaad tahay markaasuu si weliba ay ku jirto iska wuxuu isku muujinaa nin edab badan inuu yahay oo zuhdi badanuu isku muujinayaa markaasuu adigana wuxuu ku arkayaa qof muran badan inaad tahay marka adduunya waa isbedesheen si qaab daran isu bedesheen hadda qofkii marka nusxiga waday ee weliba war rasuulka ha ku dhajinin war aadan hubin waxaan axkaamay noqonayaan ma ujeedaba marka faman zuyina lahu suu-u camalihi fara'ahu xasanan waay kaasoo kale dacwan wadaay uu ku leeyahay iyo dacwan mashquul ku ahay haddana maca dalika waxyaabahaas buu ayay ku dhex jiraan qaala wasamictu اljaruud yaquulu kunaa cinda abi mucaawiyata moxamed bnu khaasim waay fadukira lahu xadiiun baa xadiidu abi muqaatil baa loo sheegay can sufyaan aلthawriy can اlacmash can abi dabyaan qaala su-ila caliyun ayaa la su-aalay can kuuri zanabiir zanaabiirku wax shay marka xoonka camal ah ama yacni shinidoo kale oo shinida shinnidaas ayaa marka wax laga su-aalay waxa ay markaa ay samayso qaala wuxuu yidhi laa ba'sa bihi dhib ma laha huwa bimansilati saydi اlbaxri waa badda ugaarkeedoo kale waayo waxaa haddaa haddii qofka uu iska cuno dhib ma laha ama yacnii qofku waxba u dhibi mayso faqaala abuu mucaawiyata wuxuu yidhi maa aquulu ma dhahayo ina saaxibakum kadaabun saaxibkiina abuu muqaatil waayo waa kadaab ma dhahayo yidhi walaakina hada alxadiida kadibun laakiin xadiidkan waa been anigu ma dhahayo yidhi abuu muqaatil waa kadaab leanna beenta uma qasdin qaflada iyo waxyaabahaasaa ka keentay laakiin xadiidkan waa been oo nebigu ma ma laga warinin sala allahu calayhi wasalam qaala waqad takalama bacdu ahli اlcilmi waxay ka hadleen fii qowmin qolo min ajilati ahli اlcilmi ah ahlucilmiga dadkooda waaweyn wadacafuuhum wayna daciifiyeen min qibali xifdihim waqad takalama bacdu ahli اlcilmi fii qowmin min ajilati ahli اlcilmi wadacafuuhum wayna daciifiyeen min qibali xifdihim wawahaqahum aakharuuna kuwo kalena waa tawfiiqiyeen halkana dad laysku khilaafay u sheegay min alaimati aimada ka mida ayaa twhiiqiyeen lijalaalatihim iyo wasidqihim wain kaanuu qad wahimuu fii bacdi maa rawow inkastoo ay markaa ku wahmiyeen oy ku gafeen waxyaaba ay wariyeen qaar ka mida qad takalama yaxya bnu saciidin alqaطaan fi moxamed bni camrin ayuu ka hadlay moxamed bni camr bni calqama uma rawaa canhu haddana waa ka wariyey u fiirso ruwaadda afar sinfi waayo waa afar nooc tirmidi markuu soo sheegay marka man yutahamu bilkadib kow waman galaba calaa xadiidihi almanaakiir ligaflatihina waa lasoo sheegay soomaa labadaas ayb qolada sinfiga saddexaad wuxuu noqonayaa qolo ayagu a'imo ah xufaad ah oo hiqaad ah ay dhici karta marmar inay waxgafaan laakiin iyaga yacni cala aljaadda ah qolo saddexaad waayo kuwaas kamuusan hadlin isaga hadda kuwaa qolo afaraad baa jirta oo yashmaluhum waxaa shamlinaayo ismu sidqi wa satri satriga iyo si runta iyo yacni inay satri ay yacni ay leeyihiin iyo nooc dabdi ah inay leeyihiin waa qabaan oo haystaan haddana laakiin waxaa ku badan ama axaadiidta ay gafayaan ama wahmiga iyo wahamka waa ku badan yihiin qoladaas afaraad waay hadda marka wuxuu isagu ka warramayo qolo waa mutahamiin bilkadib qolana waxaa weeyaan hafladooda aada u badan xadiidkooda marka waa daciif wuu kasoo hadlay kuwaas dadkii saalixiinta iyo kuwii hadda aan sheegayni qolo saddexaadna waa qolooyinka iyagu asxaabu sixaaxa ay kasoo saaraan oo hiqaadka ah qolada afaraad waa kuwa hadda uu raba isaga marka hadalkiisu waa qolo marka iyagu xadiidkana waa sidqi iyo dabdi waa leeyihiin oo ismu dabdi waa wasatri waa sidqi waa shamlina haddana laakiin aada uma dhammaystirna oo waxbaa ku jirjira sida kuwii kaflada badnaana ma aha kuwaasuu rabaa marka inuu ka warramo qolooyinkaas marka madhabka cali bni lmadini iyo bukhaari ma ka warinayaan iyaga kuwaas madhabu muslimna waa maxay waa tou muqadamada ku sheegay muslim kuwa noocan oo kale ah saddex ayuu u qeybiyey dadka ruwaadda qolada hadda aan ku jirno isaga muslim wuxuu xadiidkooda waa ballan qaaday inuu keenayo uu soo qaadayo waa tay marka culimadu isku khilaafeen ma kitaab gaaruu damcay inuu ka alifo ayaga xadiidkooda u alifo waa dhintay qabla intuunan ka alifin mase saxiixiibuuba dhexgeliyey sida un badanna waxay tahay saxiixiisuu dhexgeliyey kuwaasina marka waa kuwa marka uu muslim riwaayaadka uu bilaabo wuxuu ku bilaabaa kuwa aclaa maa cindahu ragga hiqaadka oo dabdiga badanuu ku bilaabaa hoos mar allaale markuu hoos usoo socdaba rijaasha dambe oo badanaa axaadiidtooda uusa keenaynin naxwahu ama midlahu iyo ou dhahaayo kuwo badanoo waxaa ku jiro iyaga marka kahiiru lkhata iyo kahiiru lgalad iyo la leeyahay ayaa ku jiraan kuwaas ayaga marka muxuu u keensadaa muslim min baabi almutaabacaat u keensadaa marka madhab اlbukhaari cali bn اlmadini kuwaan hadda tirmidi uu sheegi raba ma fiiriyaan muslim isaga marka min baabi lmutaabacaadu u keensadaa tirmidi iyo abu daawuud iyo waaba waa ictimaadaan kuwan way ictimaadaan ayb markaa wuxuu yihi waqad takalama bacdu ahli اlxadiidi fi qowmi min ajilati ahli اlcilmi wadacafuuhm min qibali xifdihim wawahaqahm aakharuuna min ala'imati lijalaalatihim wasidqihim wain kaanuu haba ahaadeen qad wahimuu fii bacdi maa rawow waxay wariyeen qaarkood haba ku wahmiyeene qad takalama yaxya bnu saciidin alqaطaan fi moxamed bni camrin uma rawaa canhu qala xadaana abu bakrin cabdاlquduus bni moxamed alcaطaan albasriyu qala xadaana caliy bnu اlmadiniy qala sa'ltu yaxya bna saciidi can moxamed bni camr bni calqamata faqala turiidu اlcafwa ow tushadid yaxya ibnu saciid wuxuu yihi cafis maa rabtaa mase waa aada adkaanaysaa arrinka in la ad adkeeya maa rabtaa mase waa cafisaad rabtaa faqultu waxaan idhi laa maya bal ushadidu arrin adagaan rabaa faqaala wuxuu yihi laysa huwa miman turiid moxamed ibnu camar ibni calqama haddaba dadka aad rabto kuma jira marka haddaad wax ad adkeynaysa ninkaani aada uma xoog badna kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray xadahanaa ashyaakhuna abu salamata wa yaxya bnu cabdiraxmaan bni xaatib ayb moxamed bnu camrin waa xasanu lxadiid qaala yaxyaa wasaأltu malika bna anas ayaan su-aalay can moxamed bni camrin faqaala wuxuu yihi fiihi naxwa maa qultu hadalkan aan ku iri oo kalu yiri yaxya bnu saciidin alqaطaan malik baan su-aalay buu leeyahay hadalkan aniga aan ku dhahay oo kale isaguna dhahay qaala caliyu caliy bn madini wuxuu yidhi qaala yaxya wamuxamed bnu camrin aclىa min suhayl bni abi saalix suhayl bnu abi saalix waa ka sarreeyaa suhayl bnu abi saalix yaa u wariyana muslim waa u wariyaa soo maa muslim waa u wariyaa bukhaari laakiin kama soo agwareegaya tacliiq iyo wax lamida un inuu uga keenkeena maaha walidalika bukhaari kitaabkiisa aad yani shardigiisu waa ka adag yahay shardiga muslim wahuwa cindii fawqa cabdiraxmaan bni xarmala ayuu ka sarreeyaa isagana qaala caliyun faqultu liyaxyaa waxaan ku idhi maa ra'ayta min cabdiraxmaan bni xarmala maxaa ku aragtay faqaala low shi'tu an ulaqinahu la facaltu haddaan u laqini aan u laqinoon afkiisa xadiidka aan u geliyo waa iska qaadanaya marka fulanun yaqbalu talqiin markay leeyihin muxadisiintu waxay ka wadaan waa dariiqo ay ku baari jireen qofku inuu isku dardarma iyo in kale axaadiis uu leeyahay iyo kuwo uusan weligiisba maqlin ayay isku dhex darayaan kuwiisiibay waxay dhex gelinayaan kuwo kale hadduu marka haa iska dhaho oo iska qaato ninkaa ma soo jeedo haflana waa ku timid taqayur iyo hadduu awal xaafid ahaana taqayur baa ku dhacay sanadkaasay marka taariikhda waxay u gelinayaan qofkaasi inuu taqayur ou ku dhacay qultu waxaan idhi buu yidhi kaana yulaqanu ma loo laqini jiray qaala nacam oo marka inta loo laqino miyuu aqbali jiray haa buu yidhi marka qaala caliyun walam yarwi yaxyaa can shariik yaxya kama warinin yaxya bnu saciidin alqaطaan shariik shariik bn abi cabdillahi الnakhci walaa can abi bakri bni abi aya abi bakri bni cayaash iyo shucba lakiin abu bakr bnu cayaash bukhaari ixtaja bihi walidalika bacdi ibnu xibaan baan filaa inuu bukhaari arrintaa oo weliba ka tacliiqiyey uu yihi gariib weeyaan inuu fuleyx ibnu sulaymaan iyo iyo inuu ka wariyo abu bakr ibnu cayaash shariik xataa filan inuu wariy ka wariyo duunan mutaabacaya wax lamida inuu uga wariyaana u badan walaa can الrabiic bni صabiix walaa can اlmubaarak bni fadaala qaala abu ciisa wain kaana yaxya bnu saciidi qad taraka ariwaayata can haaulaa'i inkastuu ka tegay falam yatruk iriwaayata canhum inuu iyaga ka wariyaa kama tegin anahu itahamahum bilkadib inuu been ku tuhmay liannahu itahamahum bilkadib darteed ugama uunan tegin walaakinahu tarakahum lixaali xifdihim wuxuu uga tegay xifdigooda xaalkiisa wadukira can yaxya bni saciid waxaa la sheegay annahu kaana idaa ra'a arajula hadduu qofka arko yuxadisu can xifdihi isagoo xifdigiisa ka sheegaya maratan mar haakadaa sidaan wa maratan mar kalena haakadaa sidaan oo kale si ka duwan laa yahbutu calaa riwaayatin waaxidatin hal riwaayana ounan ku sugnaanaynin tarakahu yaxya bnu saciid waa ka tegi jiray hadduu marna sidan u warinayay marna si kale xaalad ounan ku sugnaanaynin wqad xadaثa can haؤulaaءi اladiina tarakahum yaxya bnu saciidin اlqaطaan kuwan uu yaxya bnu saciid ka tegay waxaa ka wariyey oo ka xadiiday xaggooda cabdullahi bn اlmubaarak wa wakiic bn اljarax wa cabdالraxmaan bnu mahdiy wagayruhm min ala'ma marka kuwaani marka qaarnaada waa khilaafkii uu sheegayay qaala wahakada takalama bacdu ahli اlcilmi waxay ka hadleen fi suhayl bni abi salix wamaxamed bni isxaaq saaxibu اlmagaazi waxamaad bni salma wamaxamed bni cajlaan waashbaahi haؤulaaءi min ala'ma inamaa takalamuu fiihim min qibali xifdihim fii bacdi maa rawow waqad xadaثa canhum اla'matu a'maduna hadda raggan way ka wariyeen qala xadaثna alxasan bnu caliyin اlxulwaniyu qala ahbarana caliy bnu اlmadiniy qala sufyaan bnu uya qaala qala sufyaan bnu cuyayna kunaa nacudu suhayla bna abi saalix waxaanu ku tirin jirnay habtan fi اlxadiid qala xadaثna bnu abi cumar qala sufyaan bnu cuyaynata kana mxamed bnu cajlan hiqaة ma'muna fi اlxadiid qala abu ciisa wainama takalama yaxya bnu saciidin اlqaطaan cindana fi riwaayati mxamed bni cajlan can saciidin اlmaqburiy riwaayadaas yaxya bnu saciid wuxuu uga hadlay sababta uga hadlay waxay tahay yani anahu qaala tirmidi wuxuu yidhi qala التirmidiyu xadaثna abu bakri can caliي bni cabdالlaahi qaala qaala yaxya bnu saciidi الqaطaan qaala mxamed bnu cajlaan axaadiiثu saciidi الmaqburiyi bacduha saciidu can abi hurayra wa bacduha saciidu can rajuli can abi hurayra faاkhtalaطat waa isaga kay darantay mxamed bnu cajlaana dhahayo faاkhtalaطat calaya fasayartuhaa waxaan ka wada dhigay can saciidi can abi hurayra wainamaa takalama yaxya bnu saciidin cindanaa yaxya bnu saciid wuu ku hadlay annaga agteenna saan qabluu leeyahay tirmidi fi bni cajlaan ibni cajlaan buu ku hadlayoo nooc dacfiya ugu hadlay lihaada liajli hada kan dartiis waqad rawaa yaxya can ibni cajlaan alkahiira wax badanna waa ka wariyey yaxya bnu saciidin alqaطaan ibni cajlaan yani meeshan marka hadalka waxaad moodaa inuu u muuqdo wainama takalama yaxya bnu saciidin alqaطaan cindana fi riwaayati mxamed bni cajlaan can saciidin almaqburiyi xadaanaa abu bakrin u dhigay marka laba jumlo oo si u kala reeban wa tii hore marka waxay ku dhammaanay can saciidin almaqburiy yani sababta uu yaxya bnu saciid uga hadlay ibnu cajlaan can saciidin almaqburiyi sanadkaas uu ugaga hadlay waxay tahay tirmidi baa marka warka gala sanadkii marka qisadii buu rabaa inuu sanad ku wariyo wuxuu yihi xadaثna abu bakrin can caliy bni cabdillaahi waa ibn اlmadini qaala qaala yaxya bnu saciid waa kan qisadii halkaas ka bilaabay marka ayb isaga marka maadaama ay axaadiidtaas iskaga dhex yaacday kuwii saciid almaqburi can abihi can abi hurayra iyo saciid almaqburi can abi hurayra kuwii ahaa maadaama isaga darantay ayuu markaa yaxya bnu saciid ka tegey wax badanna markaa yacni wuu ka wariyey isaga laftiisa qaala abu ciisa wahaakada man takalama fi bni abi leyla sidaasoo kale qofkii ka ku hadlay ibn abi leyla ibn abi leyla waa moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi leyla alqaadi inamaa takalama fiihi wuxuu uga hadlay min qibali xifdihi xifdigiisa darti xaggaas dhankaas qala caliyun qala yaxya bnu saciid rawaa shucbatu can ibni abi leyla can akhiihi ciisa can cabdiraxmaan bni abi leyla can abi ayuba can الnabiyi sal ll ly slam fi lcutaasi qaala yaxya huma laqiitu bna abi leyla baan la kulmay mar dambe faxadaثanaa can akhiihi ciisa can cabdiraxmaan bni abi leyla can caliyin xaggay iska khilaafsan tahay marka yah can abi ayuub iyo can caliyin ay iska khilaafsan tahay yaxya bnu saciidna de waxay tahay caadadiisa qofku hadduunan inta xifdigiisa wax ka wariyo haddana mar kale si kale uu u wariyo waa ka tegi jiray can nabiy sal l slm qaala wayurwaa can ibni abi leyla naxwu hada naxwu hada gayru shayin ibn abi leyla sidan oo kalena wax badan baa lagaga wariyaa qaabkan kaana yarwi shay'a maratan haakada wa maratan haakada shayguu warinaya marna saan marna saan yugayiru lisnaada isnaadkuu doorinaya wainamaa jaءa hada min qibali xifdihi waxayna ka timid xifdigiisa marka qofku haddii uu xifdigiisii tacbaan uu noqdo kitaab asal u ah oo uu ka xifdiyey oo muqaabal ahna uusan jirin ninkaasi marka lagu sii dayn maayo marka riwaayaadka imaamu shaaficina qaacido sidaasuu qabaa ibnu rajab waa keenaa qaacidadan sharx cilalitirmidi waman kataba minhum qofkii lianna akara man madaa dadkii tegay kuwii ugu badnaa min ahlilcilmi kaanuu waxay ahayn laa yaktubuuna ma qori jirin iyaga waman kataba minhum qofka qoraana inamaa kaana yaktubu lahum bacda asamaac wuxuu qori jiray marku maqlay ka gadaale qaala wasamictu axmed bna alxasan yaquulu samictu axmed bna xambal yaquulu ibnu abi leyla laa yuxtaju bihi laa yuxtaju bihi marka la yihaha iyo laa yurwaa canhu labay kala noqonayso qad yurwaa canhu ama qad yuktabu xadiiduhu lilictibaar waa loo qori karaa laakiin ixtijaaj marka la yidhaahdo in xadiidkiisa axkaam lagu dhiso qaala wakadalika man takalama min ahli اlcilmi sidaas oo kale qofkii ka hadlay ahlucilmiga fi mujalid bni saciid cabdillahi bni lahiica wagayrihima inamaa takalamuu fiihim way ku hadleen min qibali xifdihim wakahrati khaطaa'ihim waqad rawaa canhum gayru waaxidi min ala'imati baa iyagana ka wariyeen faإida tafarada axadun qof hadduu la gooni noqdo min haaulaa'i kuwan ka mida bixadiiثin walam yutaabac calayhi kuwan hadda la sheegay kuwaas waa waayn kuwa min qibali xifdihim loo haysta wa mutahamiinta ma aha haddii iyaga markaa yacni xadiid ay la gooni noqdaan walam yutaabac calayhi aan lagu mutaabacaynin lam yuxtaja bihi la xujaysan maayo kama qaala axmed ibnu xambal ibnu abi leyla laa yuxtaju bihi inamaa canaa ida tafarada bishayi waa hadduu wax la gooni noqdo wa ashaddu maa yakunu haadaa inta uu ahaanaya kani kan ugu daran ida lam yaxfad ilisnaada waa hadduusa isnaadkuba xifdisnayn fazaada fi lisnaadi isnaadka uu ku ziyaadiyo ow naqasa ama ou nuqsaamiyo ow gayara alisnaada ama isnaadkii ou dooriyo ow jaa bima yatagayaru fiihi اlmacnaa ama uu la yimaado wax macnihii doorinayo meeshaas marka muxuu ka wadaa wuxuu ku yidhi xadiidka ou la laba shay baa isdaba taal xadiidka uu la gooni noqdo qofka sayi-ulxifdiga ah lama xujaysanayo ku yidhi waa arrin haddana waxay usii daran tahay buu ku yidhi marka uunan isnaadka xifdinin oo uu ziyaadiyo nuqsaamiyo isnaadka dooriyo macnaha bedelo marka maxaa meeshaas ka dheehane mukhaalafa isagoo awalba xadiidka uu keligiisu wariye far ku goodnayd hadduu mukhaalafo la imaadana waa kasii daran tahay hadalka tirmidi marka macnihiisa meeshaas u dhacana leanna waxaanoo dhan markuu isnaad ziyaadinayo nin kalaa nuqsaamiyey oo isaga hiqa ah marka uu nuqsaaminayo isaga ninaa ziyaadiyey dabcan mukhaalafaa meelahaas oo dhan ku jirta marka wuxuu leeyahay haddii isagii uu mukhaalafo la imaado kaba sii daran waa marka marka musطalixii yaa meeshii ka muuqmuuqanayo nusatu nadarka haddaad dib u fiirisaan meeshii uu dhahayo uma almukhaalafatu haddaad dib u fiirisa waxyaabahan u faama man aqaama اlisnaada waxafidahu wagayara اllafda faina hada waasicun cinda ahli اlcilmi halkan marka alriwaaya bilmacnaa buu ka gelaya hada aakhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed